ciidamada kenya ayaa shalay si lama filaan ku noqotay mas-uuliyiinta gobolkaasi uga baxay magaalada faafacdhuun ee gobolka gedo taas oo markiiba ay la wareegeen maleeshiyada ururka al-shabaab waxaa jirta cabsi ah in sidaasi oo kale ciidanka kenya ay ka baxaan magaalada bowsaar oo ay kaga harsan yihiin gobolka gedo haruun macruuf ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi oo ku sugan magaalada baardheere
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala aleyh wasalam aada baad umahadsan tahay haarun kabixitaanka dowladda kenya ay ka baxeen faafxadhuun malamo ay soo socodsiin habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa hadda nooma aysan sheegin saraakiil aan xiriir lahayn oo nabada aan raadinayn nooma suurgelin inaan helno marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aada wax xaqiiqa kama hayno raggii wada shaqaynta aan lahayna waxaan umalaynayaa inay gudaha aadeen oo taleefanadooda oo dhan ma baxaynin haddii aan damacnay inaan xiriir la samayno waa garta horey ma usii ogeydeen bixitaankaas inuu imanayo oo ma laydiin sheegay inay ka mid tahay dib u habeyn iyo is-habeyn ay sameynayaan ciidamada amisom ciidamada amisom kenya oo gobolkan ku sugan markii ugu horeysay ma ahan goobo ka mid ah gobolka ay ka baxayaan baar dheer oo kale way ka baxeen qayb bay ka ahaayeen qabashadeedii iyagoo weliba magaaladii aan ku wada sugannahay ayaysan warbixin ayagoona siinin bay ka guureen waagaas ayada ahayd haddana way iska baxeen un deegaankii shacab fara badan iyo ciidama joogay oo ciidamada amisom ay garab siinayeen oo ku sugnaa intiiba marka iyada oo maamulka gobolka iyo dhammaan mas-uuliyiintanaba aysan wax warbixin aan la wadaageen bay ma aragtay ka baxeen arrintaas meesha ay salka ku haysana annagu ka maamul ahaan waxa aan ognahay ma jirto stateka aan ka tirsan nahayna xiriiro lala soo sameeyey oo ay nagu soo wargeliyeen in arrimahaasi ay dhici doonaan ama ciidankaa meesha uu ka bixi doono naguma aysan wargelin marka arrinkaas xaqiiqadii ma ogaan karno sababta ka dambeysay ciidamada nabad ilaalinta inay ka baxaan faafaxdhuun faafaxdhuun hadda yaa gacanta ku haya faafaxdhuun shacabkii aan la xiriireynay waxay noo sheegeen argixisada al-shabaab inay soo gaareen dabeedii iyagoo ay kasii baxeenba ay la wareegeen shacabkii deegaanka joogayna ay xabado fara badan ay ku rideen markii hore laga kala cararay kadibna ay dadka isugu yeereen oo ay la hadleen arrimo dhowra ay kala hadleen bay noo sheegeen waa gartay halkeed adu ka maqashay sideed u maqashay inay faafaxdhuun ka baxeen goormaad maqashay
abaar laba saac markii shala la joogo baa la ii sheegay in ay deegaanka ay ka baxeen dadkii deegaanka ahaabaan xiriir la sameeyey way ii xaqiijiyeen in ay ka baxeen deegaanadii iyo difaac iyo halkaas ay ku lahaayeen kadibna ay wadadii dhanka kenya u baxaysay ay qaadeen meelaha dhexe markay marayaanna dagaalo ayaa qabsaday oo madaafiic fara badan baan maqlaynaa bay u dheheen shacabkii deegaanka joogay iyaga oo sii muuqda oo weli aan sidaa u fogaanna waxaa soo gaaray ururka argixisada al-shabaab baa shacabkii soo gaaray adigu shacabkii deegaanka ay xabada ku rideen marka in ay sidaas u guureen waxaa inoo xaqiijiyey dadka deegaanka joogay ee shacabka ah gobolka hadda halkee bay kaga sugan yihiin ciidamada kenya gobolka waxay kaga sugan yihiin deegaanka la yidhaahdo buusaar oo sidoo kale iyaguna ay fariisimo kuleeyihiin ilaa iminkaan in ay ka baxayaan iyo inay sii joogi doonaanna xaqiiq uma hayno xiriiradoodina weli maanan helin waan raadinaynaay oo hadda waan ku jirnaa inaan bal arrimahaas aan kala hadalno marka goor dabeedo ka hore aan la hadlayay buusaar inay weli degan yihiin oo aysan weli faaruqin baa la ii sheegay laakiin wax isbeddel oo dhaqdhaqaaqa miyaa jira inay ka baxayaan buusaar
dadkii shacabkii deegaanka joogay oo aan xiriiro la sameynay shaki fara badan baa jiray leeyihiin in ay baxayaan oo aan ka qabno mas-uuliyiintii hadda ciidankaas xukuntayn ilaa iminka ma aanan helin marka waa dhici kartaa in ciidankii kale oo asaga iskaashanayeen uu baxay inuu iska bax waa dhici kartaa laakiin ma xaqiijin karno inay sii joogi doonaan iyo in ay ma aragtay ka bix doonaan haddii isbedel iyo arrimo noocaasi ay tahay habka hadda ay u baxayaan umaysan baxeeno ciidankii goobtaa bedeli lahaa waa la keeni lahaa ciidan kalena gudaha la geyn lahaa marka arrinkani markaa wuxuu u muuqdaa in ciidamadu si toosa ay deegaanadii ay ka yimaadeen iyo dalkooda inay u noqdaan arrin kollay sidaa noola muuqato wey arrintan waxay ku soo laabanaysaa su-aasha ah ciidamadani waa ciidamo shisheeye wadanka soomaali baa iskale soomaalida ciidankeedii aawey aawey ciidankii mas-uuliyiintu ay ballan qaadeen laba sano gudahood in lagu diyaarinayo si ay mas-uuliyadda ugala wareegaan amisom bal su-aalahaas ka jawaab aad bay umahadsan tahay su-aashaasi annagu waxaa nahay maamul gobol mas-uuliyadaas hadda aada su-aasha igu weydiineysay waa su-aal u baahan inay ka jawaabaan madaxweyne dalka iyo madaxda dalka ra-iisul wasaaraha qaranka sababtuna in tallaabada koowaad ay qaadayaan ay noqoto waxay ballan qaaday inay tahay ciidanka tii ayada ahaydna ilaa hadda anagu weli waa aan sugaynaa in tallaabadaasi ay qaadaan walow ay jirto in gobolka qaybo ka mid ah ciidamo federaala lagu tababaray sida baar dheere iyo garbahaare oo tababarkoodii la xiray oo ciidan booliis ahaan loo qaatay oo taliyaha booliiska soomaaliyeed uu tababarka u xiray marka baar dheer oo kale haddii ay ka baxeen ciidankii joogay baa difaacay meelihii ay ka baxeenna waa la buuxiyey oo wax dhibaato ah oo amni daraa hadda kusoo kordhay ma jiraan marka waxaan isleeyahay waajibaadka loo baahan yahay in dhammaan madaxda dalka ay ka fikiraan baa waxay tahay ciidamada amisom dalkoodii soomaaliya ma ahan waxay ahaayeen dad ummadda soomaaliyeed amniga ka caawinayo haddii aan laga diyaar garoobin anytime bay iska bixi karaan oo dalkoodii u noqon karaan in madaxda soomaalida ay u diyaar garoobaan in deegaankooda ayago ay difaacaan waa waajibna saaran annaga ka maamul gobol ahaana arrinkaa waa u diyaarsannahay ciidan kumanaan kun baan heli karnaa laakiin mas-uuliyadii ciidanka qaramayn lahayd hubeyn lahayd baa waxay tahay mas-uuliyad qaran marka anagu laakiin wixii aan kari karno ka maamul gobol ahaan waa u diyaarsannahay inaan ciidan diyaarsano deegaanada dhammaantoodana meelaha ee adowga uu dhibaateynayo sidii looga difaaci lahaa ama looga saari lahaa inta waa u diyaarsannahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi oo ku sugan magaalada baardheere wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena haaruun macruuf